wasiir dowlaha madaxtooyada puntland cabdifataax maxamed ayaa magaalada gaalkacyo kulan muhiima kula qaatay bulshada gobolka mudug kaasi oo ahaa wadatashi diirada lagu saarayay si xal waara looga gaari lahaa biyaha fadhiista wadooyinka loona xoojin lahaa nadaafadii iyo badqabka deegaanka qorshaha dhismaha wadada isku xirto xarfi iyo gaalkacyo kulankan ayaa sidoo kale lagu dhageystay tabashooyinka shacabka iyo ka jawaabista baahiyaha taagan iyadoo ay ka muuqatay uu diyaargarow dhab ah wasiir dowlaha madaxtooyada maamulka puntland cabdifataax maxamed ayaa ka waramaya kulankan dowladdii oo ballanqaaday la wareegtay mas-uuliyadda waddadii laga cabanaya inay dhisayso oo hadda haddaad booqato beejka hay-adda waddooyinka puntland waxaa ku xayeysiisan mashruucaas si ay ugu tirtamaan shirkadihii waa guul soo ooyatay runtii waa guul reer gaalkacyo iyo reer puntlandba ay caawa ku farxi karaan waxaana filayaa arrintaasi inay dishay dooddii ahayd waddada goormaa la dhisayaa goormee bilaabmaysaa way socotay waddadaasi hambalyaan leeyahay reer puntland iyo reer gaalkacyaba arrintii waxaynu kaloo aad meel u dhignay airboodkii reer mudug iyo reer gaalkacyood haddii ilaahay reer puntland wax siiyey inta ugu badan ee ilaahay wax siiyey baa halkan joogtaa dal iyo dibadba waxaan filaya inay fursaddaa ka faa'idaysan doonaan ummaddan uga faa'idayn doonaan qodobkaasina waa baxay arrinka biyaha arrinka biyuhu waa arrin isugu jirta cilmi iyo farsamo intaan la isla gaadhin waxa la qabanayo istraatijiyaddii halkaa laga muujiyey su-aashii laga qabay way ina dhaaftee baan filayaa laakiin waa cilmi baaris dhammaystiran oo sheegaysa kow maxaa keenay biyaha inay magaaladan dhaafi waayaan cilmi baadhistaasay ku jirtaa waa arrin farsamo waxaana qayb ka mid ah jidad biyuhu mari jireen oo rabbaani ahayd oo aynu degnay qayb bay ka tahay cilladda xildhibaanadduna waa saxsan tahay waxaanu u baahannaha inaynu ka shaqayno qaabkii guryahaas waddadii mareenka biyuhu mari jireen kulankan ayaa door muhiima ka qaadan doono fulinta mashruuca dhismaha garoonka diyaaradaha gaalkacyo oo muhiim u ah isku xirka gobolada iyo horumarinta duulista rayidka